جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaane warkeena subax waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku sugnaa xeebta degmada birbire ayaa baddu qaaday iyadoona ehelada wiilashaas ay sheegeen in weli nolol iyo geeri lagula yahay xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qariy in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay sidii ciidamada kufaarta afrikaanta kala wareegi lahayd goobaha ay duulaanka ku joogaan taas beddelkeedana ay dalbadeen muddo kordhin mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan degmada kamsuume ayaa kulan ka yeeshay fatahaadaha iyo daadadka socda iyo sida loogu hortegi karo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qariy in kilaabyo fara badan oo lagu tunto ay ka furan yihiin magaalada muqdisho xilli uu sii kordhaya fisqiga iyo fasaadka ka jira magaalada caasimadda ah maamulka islaamiga ee degmada labaatan jirow ee wilaayadda islaamiga ee bay ayaa soo bandhigay askari toobadkeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmada ceelcadda ee wilaayadda islaamiga ee gadow
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax axad ah taariikhduna ay tahay shanta bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose nuur cali warsame ayaa ka waramaya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada buulumareer ee wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana dhawaaqa rasaasta dagaalkaasi si aad ah looga maqlayay deegaano ka fogfog goobta diriirtu ay ka socotay saacadihii lasoo dhaafay ay ahayd markii howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho oo ah deegaan dhaca waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye halkaasoo lagu dilay ibraahim axmed oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxdii ridada soomaaliya maalmo ka hor qarax ka dhacay deegaanka lambar lixdan ee wilaayada shabeellada hoose waxaa lagu dilay afar askari oo kufaarta afrikaanta qayb ka ah howlgalladan oo dhahaya waxay qayb ka yihiin kuwa cadowga lagu cirib jarayo ee islamarkaana loogu diidayo har iyo hooy laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku sugnaa xeebta degmada birbira ayaa baddu qaaday iyadoona ehelada wiilashaas ay sheegeen in weli nolol iyo geeri lagula yahay sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo cabdiqani maxamed iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xeebta magaalada berbera laga baadigoobayay meydadka laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku qarqoomay badda ayaa ehelada labadaasi wiil waxa ay sheegeen in wiilashooda ay weli meydkooda la-yihiin ayna ka baadigoobayaan xeebaha magaalada berbera goobjoogayaal ku sugan xeebta magaalada berbera ayaa warbaahinta u sheegay in labada qof ee ku qarqoomay badda ay ahaayeen laba wiil oo dhallinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray salmaan mustafe iyo ridwaan mawliid kuwaas oo ka kala yimid magaalooyinka hargeysa iyo burco ehelada iyo qoysaska labada wiil ee meydkooda laga baadigoobayo badda berbera ayaa warbaahinta u sheegay in mid ka mid ah labadaasi wiil la waayey maalintii khamiista ilaa iyo haddana ay weli baadigoob ugu jiraan inay helaan meydkiisa eheladii waxaanu nahay labada qoys ee carruurtooda halkan allah u naxariisto kulli nafsi daagatuun marka hore waa tacsiyad baan dirayaa dhan walba ehelada labada dhinac annagu waxaanu nahay eheladii burco iyo eheladii galbeedka labadayaduba waxaanu naga dhintay carruur yar baa nagaga jirta badda mustafe waxaa naga jira salmaan mustafe iyo iyo roona iyo ridwaan mawlid oo qoyska kale ah labadeeda qoysba waxa naga maqan carruurtayadii waxaana ku jireen badda annaga kaayaga waxa la waayey maalintii khamiista gelinkii dambe saddexdii galabnimo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale xeebta magaalada muqdisho ay ku qarqoomeen laba wiil oo dhallinyaro ah oo qayb ka ahaa bulshada caasimadda mahadsanid cabdiqani xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay sidii ciidamada kufaarta afrikaanta kala wareegi lahayd goobaha ay duulaanka ku joogaan taas beddelkeedana ay dalbadeen muddo kordhin bashiir muxiidiin ayaa ka waramaya murtad cabdulaahi kulane oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya islamarkaana soo noqday sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka riddada ayaa sheegay in dowladda xasan sheekh maxamuud ay ku fashilantay sidii ay ciidamada kufaarta afrikaanta kala wareegi lahayd goobaha ay duulaanka kaga joogaan dalka sidaa darteedna ay dalbadeen muddo kordhin saddex bilood ah ugu horeyn wuxuu ka hadlay murtadkan asbaabta ka dambaysay dib u dhac wakhtigii laysku ogaa bixitaanka atamis wuxuu sheegay in kooxda riddada aysan helin maleeshiyaadkii buuxin lahaa booska ay baneeyaan atamis ayna maleeshiyaadkooda mar kasta ku burburayaan furimaha dagaalka saxaanshaha codsiga waxaa ka horeeya waxaa jira schedule iyo time table iyo qorshe la sameeyo ciidanka soo ciidankan amis atmis lagu dhimaayo oo ay ku ekeyd laba kun labaatan iyo afarka qorshahaasuna waa caddaa meelaha laga baxaya caddayd waktiga ciidamada bedelaya in la diyaariya caddaa wax kaste waxay ahayd wax lagu heshiiyey atmis ay ku heshiiyeen dowladda soomaaliya iyo qoladan xataa ka kaalmeeya atmis xagga logisticska marka waxaa dhacay horta dib u dhacaa dhacay dib u dhacaan dhacayna dowladda mas-uulka ah duruufo keenay ma jiraan waxaa keenay dayac waxaa keenay ciidanka soomaaliyeed inuu burburo waxaa keenay dagaalan qorsho lahayn in la galo waxaana jira aan kuu sheegahayaa inuusan jirin ciidan soomaaliyeed oo hadda dhisma ku socdo waad og tahay ciidamadii ugu dambeeyey tobabarka eritrea ku socda inay yimaadeen waad og tahay dafcadii hore ee ciidamada eritrea ilaalo qaran ay yimid inay inay inay meesha ka baxeen gulufkiyaasha daladirnimo ee ay wilaayaadka islaamiga ku soo qaadeen bartamihii sanadkii tegey ayuu sheegay murtad xildhibaan cabdulaahi kulane inay ku jabeen maleeshiyaadkooduna lagu xasuuqay furimaha dagaalka ayna guuto guuto u burbureen wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday weerarkii coosweyne iyo sida magaalooyinka iyo deegaanadii ay ku soo duuleen ay isaga farxadeen murtadiinta waxaa xaqiiqo ah dowladda soomaaliya inaysan diyaarin ciidan la wareega admiska la wareega forward baskay ka baxayeen dagaalkan la sheegayo shabaabna waa dagaalaan qorshaysnayn ee ciidamada lagu baaba'shay wey waad ogta wixii caws weyne ka dhacday inta magaalo ee ciidanka soomaaliyeed uu ka soo baxay wareegii koowaad uu ku leeyahay waxaa ka mida booco jicibow iyo sooman garsiyaani nuur fanax beera yabaal baar dheere aboorey burdaar ruunurgood hilowlagaab alfuraad ceelbacad ceel la helay cadcaddey budbud ceel hareeri murtad cabdulaahi kulane ayaa tilmaamay in kooxda riddada aysan dagaalkan u haynin wax qorshe ah isagoo tusaale u soo qaatay ciidankooda ku sugan qeyba ka mid a mudug wuxuuna ugu dambeyn qiray in mujaahidiintu ay awoodooda sii bulaashay waxaa xaqiiqaa xilliga kan shabaab inay sidii horena ka xoog badan yihiin ka hub badan yihiin ka dhaqaale badan yihiin kana qorsho fiican yihiin waxaana keenaya qorsho la-aanta ciidanka uu ku leeyahay xaradheer uu joogaa iyo ciidanka uu ku leeyahay wuxuu joogaa meel hebel wax bedelaa ma jiraan fasax ma qaataan saddex bilood bay furunta ku jiraan tuutahooday kula jiraan waa ku rafaadsan yihiin meel kastana hadda waa ku soo jabahayaan hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyadoo fashil uu ku soo dhammaaday muddadii labada bilood ee murtad xasan sheekh uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb halkaasoo uu sheegay inuu ka hagayo duulaanka ashaadaladirnimo ay ku qaadeen gobollada dhexe ee soomaaliya iskabadaa in maleeshiyaadkiisa guule ay ka keenaan dagaalkaasi waxa uu dalbaday in muddo saddex bilood oo dheeri ah loogu daro wakhtigii bixitaanka ciidanka atamis saddexdii kun ee loogu talagalay in dalka isaga baxaan bishii ayna soo dhaafnay ee oktoobar mahadsanid abu ayman mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan degmada kamsuumi ayaa kulan ka yeeshay fatahaadaha iyo daadadka socda iyo sida looga hortegi karo cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaas inoo eegayaa kulanka oo ahaa mid u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka iyo waxgaradka degmada kamsume ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen xaaladda guud ee degmada dhinaca horumarka iyo sidii maamulka iyo bulshada waxa ay wada shaqayn lahaayeen arrinkaasi sidoo kale kulanka ayaa aad loogu lafaguray xaaladda fatahaadaha webiga iyo sida ay suurtagalka ku tahay in la maareeyo dadka ku nool degmada waxaana kulanka ka soo baxay go'aano ku saabsan in dadka nugul iyo maatida ay tagaan meelaha ka fogfog biyaha webiga sidoo kalena la qiimeeyo qulqulka biyaha ee xawaaraha ku socda suldaan xaydar oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa xusay in ay qaadanayaan go'aanada ka soo baxay kulanka wuxuuna adkeeyey in deegaanadiisu ay ku soo dhoweynayaan dadka maatida ah fatahaadaha hadda ka socdaan waddanka aska warweydinnay walaayadan xog badanayna siisay waxaynu ugu warbixinayna xaaladaha degmooyinka kale iyo marxaladda hadda biyaha ay maraayeen anigoo ah suldaanka beesha dareed waxaa ballan qaaday maatada degmada kamsuuma in gurmudda u samayno aan soo dhoweyno dhulka taagaga xeebaha ama tuulooyinka guryaha dadka ku jiro cid kastoo laba qol haddii ay leedahay qol inay ku hirto inta kale ummadda kale la geliyo aan u gurmino aan soo dhoweyno qaar ka mid ah waxgaradkii shirka ka qayb galay ayaa dhankooda andalus ugu warramay waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi walaayada gobolka kulanka aan wada qaadanay nala yiri meelaha taagga iyo meelaha kale taga duumo naloo keenay oo naloo soo gurmaday dhan kastaba waana qaadanay deegaanka hadda waa nabad qabaa midda annaga naga qusaysay degmada kamsuuma waxaan isla meel dhignay oo isku afgaranay in dadyooga iyo hantidooda la badbaadiyo loona raadiyo meelo ay ku badbaadi karaan sida dalcadaha kaagdhow burgaan iyo buulomaamow degmada aan joogno waa barwaaqaysan tahay dhibaato kama dhicin waxaa noo soo gurmay walaayada gobolka walaayada waxay amarna siisay haddii biyi saa'id la arko maatadii in la badbaadiyo hantada la badbaadiyo taasna waa qaadanay markii uu kulanka soo dhammaaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed dabo cabdalle ayaa kormeeray goobaha ay shaqada ka socota ee uu webigu ku fatahay ee ku yaalla degmada kamsuuma isagoona xusay in uu soo maray degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka ah isagoo u kuurgelayay xaaladda fatahaadaha ee webiga jubba hadda meesha aan joogno waa meelihii shaqada laga hayay waxaanu soo marnay ilaa iyo lix degmo bu'aale ayaa nimid sidoo kale waxaan tagnay degmada saakow dhammaan degmooyinkaasoo dhan waxaan kala soo hadalnay sida la yskaga mooso biyaha hadda waxaan maraynaa degmada kamsuuma ee degmada shanaada alxamdulilah rabbialcaalamiin maamulkii waan la kulannay guddigii fatahaadda waan la kulannay waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka deegaanka oo aan kala hadalnay dadka in la maareeyo layskana xidho meelaha khatartaa waxaan sidoo kale isku raacnay in meelaha qaarkood la furo si waxaa weeye webiga uu u nafiso ayadana alxamdulilah rabbialcaalamiin aad iyo aad baan ugu guulaysannay hadda waxaan taagannahay waddada isku xirtaa kamsuuma iyo jilib mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in kilaabyo fara badan oo lagu tunto ay ka furan yihiin magaalada muqdisho xilli uu sii kordhayo fisqiga iyo fasaadka ka jira magaalada caasimadda ah xaaris cabdulqaadir ayaa ka warramayaa gudoomiyaha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa qiray in fasaadka ay dhaqan xumada ka jirta magaalada muqdisho ay sii kordheen murtad madaali ayaa sheegay in kalaabyada lagu tunto ay buux dhaafeen muqdisho eena wax lala qabsada ka noqdeen agtooda wuxuu sheegay in sidoo kale daroogada ay si aada ugu dhex faaftay deegaanada ay maamulaan wuxuu sidoo kale murtadkan intaa ku daray in xeebta liyado ay tahay goobaha ugu fisqiga badan magaalada muqdisho
gabdhihii waxaa la leeyahay guriga ka soo baxa waxaan aragnay gabdhahaydiyoo la fasahaadinaya kuwii yararka ah oo weliba qaangaarka ahaa ee sagaaliyo toban jirka toddobiyo toban jirka ahaa ee la luminaayo ee inta shiisho daroogo loogu diro maaragtay kalaab iyo tumashaa ka jirta la leeyahay aysan kuu jeedin inaad dul joogto xataa kuma oga miir ma laha waaga markuu baryo ama marka la gaaro salaada fajarka ka hor xeebta liida qofkii tagtaa tagtaye ayagoo dhulka daadsanaa u tegaysaa gabdhihii soomaaliyeed sababtaasna maxay tahay waa daroogadii kalaabyadii agtayna caadi ka noqdo tumashadii caadi ka noqoto daroogadii caadi ka noqoto wixii oo dhan caadi ka noqday fasaadkii caadi ka noqday zinadii caadi ka noqoto hadalka murtadkan ayaa ku soo aadayaa iyadoo magaalada muqdisho iyo deegaanada kale oo cadowga gacanta ku haya ay kusoo badanayaan fisqiga iyo fasaadka ay mas-uulka ka yihiin gaalada dalka kusoo duushay in murtadiinta isagoo qaybta ka yahay mahadsanid xaaris maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee bay ayaa soo bandhigay askari toobadkeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku eegayo xasan cabdiraxmaan askartan taa'ibiinta ah ayay wilaayada islaamiga ee bay kusoo bandhigtay degmada labaatan jirow waxayna muddo sannadaha ka tirsanaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan magaalada baydhabo taa'ibiintan oo markii towxiidka loo qabtay qadka taleefanka ay kula hadashay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen intii ay ku jireen safka cadowga nuur ibraahim gudow shabala horta miidhan koy gobolka baydhaybu koy miidho gaadano buugdabu koy miibareegi miidhada asagalaada miidhaha katay markinkoreytiya ana ka biray والفيديا كالي يتكلم لك بدي شيء ما يذكره ما فيها كم بيت هذا يذكره يتكلم بالفعل هذا راويس ولا كي بدك وقاسا تكذب مولمت أنا لا بولد وقاسا أريد ولا كبير وقت أنا لما كنا خسارة مخافة ميدو هذا دلنا بدي أتكلم ما جاي يقول سبحان محمد mid ahaa murtadiinta gaalada ah mataante tababar waxaan ku qaatay baydhabo dhexdeeda waxaan muddo dheer la shaqaynaya toddoba sano waxaan soo maray marxalad fara badan oo aan aan la yaabaa jirta marka aan soo maray mataante Waa marxaladahaas waxaa ka mid ah waxaan mar ka shaqayn jiray meel oo xafiista oobig oo wax lagu qoraayo mataante niman ajnabi gaala i imaado waxay dhaheen marka maalin walba waxaa qoraysa maxaa riboodaa maanta haysaa la yidhaha marka waxaan dhahay maxay tahay riboodkii sheegaysa al-shabaab ma haysaa la yidhaha al-shabaab ana al-shabaab ma hayaarin dad oo shacab lasoo xirxiraa meesha ka buuxo wax shabaaba ma ku dhex jiraan aan dhaha mayaan dhaha wax shabaab ma dhex jiro laakiin dadka aad lasoo xirxirin shacab ahaayeen dadka xaafado umaaden waa la kala dhamiintaa yidhi mafahant dhanka kale askartan taayibiinta ah ayaa ka sheekeeyey sidii loo soo dhoweeyey markii ay soo gaareen wilaayada islaamiga ee baay iyagoona baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka riddada ee weli ku sugan safka gaalada maasha allah shaqaynidahayna sheegano shaqaynidahda walaas mutaqayna ilaa raakasa labaatan jaro meehe afarhani hadbare farkani alxamdulilah deeqaan wax baray galay deeq wax baray galay wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey qaabilaysay askar taayibiin ah oo ka soo baxayay safka cadowga kuwaas oo ka faa'iidaysanayay baaqyadii horay ay u direen hoggaanka mujaahidiinta ee ku aadanaa in la soo dhoweynayo cid kasta oo ka soo baxda xeryaha gaalada iyo murtadiinta mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntiina guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ee gadow casaam carafaad ayaa warbixinta warkaas inoo hayaa mahadsanid casaam guddiga gurmadka fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gadow raashin qaybintan ayaa loo qaybiyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka taas ay magaalada ay ku fataheen daadad guryahooda iyo goobahooda ganacsi qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey gurmadka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u mahad celiyey mujaahidiinta gurmadka soo gaarsiiyey xabdisax xuseen degmada alcadde waxaa la siiyey haaf sukor haaf bariis ah laba saddex loo saliid ah wilaayada gobolka yaisis aad baynu umahadsan yihiin wallaahi oo ilaah baa mahad iskale xaafadihii iyo suuqanta ka dhexayso biyaha waa waa nabad galeen ilaa maal haddana un xaafadii hadda biya la yeela ilaa hadda weli iyo suuq iyo xaafad magaala aad bay u saamaysaa gurmadkan dadka ay soo gaarsiiyey mujaahidiinta maxaad ugu duceynaysaan ilaahay khayr ha siiyo waxaan u duceyna khayr allah ha siiyo cadowgooda allah jibiy kor allah ka dhiga gaal meel uu joogo baa allah allah bashir cali xasan degmada calcadde maanta waxaa layidhi raashin ka koobay waa bariis iyo saliid iyo sokor iyadiisii walaayada islaamka ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiintaan noo keentay walaayada islaamkaan ka helnay ilaahay baan ku mahadinayn ayagaan ku mahadinaynaa biyaan na galay oo na qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin waana ku faraxsannahay waana ku faraxsannahay ilaahay baa mahadle waa ku faraxsannahay cadowgana allah qabto gaaladana allah jebi rababka aad bay noo saameeyeen ilaahay baa mahaddaa iska leh alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana walaayada noo soo gurmatay jaaca iiso abdiraxmaan baa le raashin iyo nacfi baa nala siiyey cadda gurwood baa ka socdo fatahaadna haddee waa ka dhacday alxamdulilah ilaahay baana ku mahadsan nimco iyo barwaaqa wax hadda dhib way noo goysteenna ma lahan laakiin fatahaad baa un ka dhacday walaayadana khayr allaha siiyo waa gurmud bay walaalaheedu iyo shacabkeeda u kufidisay raashin ayayna bixisay marka waa alla subxana watacala ayaa ku mahadsan uma bacdigeedna ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalka ay walaalahood iyo dadka muslimiinta ay u qabteen waxaan leeyahay gaarada allaha allaha baabi'iyo ilaahay diyaaradahooda iyo dababaadkooda iyo waxay awoodda sheeganayaan alla subxana watacala awooddiisa ha tuso hana baabi'iyo mujaahidiintana allah gargaara iyo muslimiinta dhammaantood saare ismaaciil cabdicalcade ilaahay waa mahadle raashin baa nala siiya laba saddexla saliida iyo laba haaf haaf sonkor iyo haaf bariis ilaahay ku mahadsan xarakadana siisa ayagana kor allah ka dhigo roobka aaran weeye barwaaqo weeye biyaha meel kasta yaallaan waa nala soo gurmada waa nala soo gurmaday xarakada khayr allah siiyo cadowgeedana allah jabiyo gacanta koraysa allah ka dhigo faadmo cabdidaahir alxamdulilah ilaahay barwaaquu na siiyey roob iyo baraaro xarakadana way noo soo gurbatay waxayna siisaa raashin ayagana waan u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo ilaahay inuu guuleeyo waan u ducaynaynaa insha allah waa u mahad celinaynaa wixii waxna siiye gaalada maxaa ku habaaraysaa gaalada ilaahay ha jabiyo gaalada ilaahay ha jabiyo ilaahay cadaab buu u ballanqaaday adduunkana allaha ku cadaaba aakharana allaha ku cadaaba diyaaradaheedana ilaahay ha naga qabto halaaga wato ilaahay iyagu ha ka hal sidoo kale guddiga gurmadka fatahaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay degmooyin kala duwan gaarsiiyey bulshada ku dhaqan degmada salagleh iyo deegaanada hoos yimaada degmooyinka saakow iyo jamaame ee wilaayada jibbooyinka warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas wallaahu almustacaan wa calayhi tuklaan